أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gaari cabdibilaah oo ay la socdeen maleeshiyaad murtadiinta ka tirsanayaa si bareer ah dad shacab ah ugu jiray magaalada muqdisho iyadoona warar dheeraad ah laga helayo umuurtaasi dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cabashada etoobiya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga baay tiro dad shacab ah ayaa dhimasho dhaawaca ku noqday shil gaari oo ka dhacay gudaha dalka jabuuti wilaayada islaamiga hiiraan ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka maleeshiyaadka murtadiinta maktabka dacwada wilaayada islaamiga gedo ayaa dowri diini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayadaas munaasabad lagu howlgelinayay iskuulka al anwaar ayaa ka dhacday degmada jilb ee wilaayada jubbada dhexe askar ka tirsan dowladda kaafiradda xabashada etoobiya ayaa nolosha lagu qabtay tiro kalena waa lagu dilay kadib dagaallo culus oo ka dhacay waqooyiga dalkaasi
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhda hijiriguna ay tahay kow iyo labaatanka bisha dulqacda kun afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu doorkaroona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan gaari cabdibilaah oo ay la socdeen maleeshiyaad murtadiinta ka tirsanayaa si bareer ah dad shacab ah ugu jiray magaalada muqdisho haddaba warbixinta warkaas waxaa inoo haya marwaan maxmed waa dhacdo kale oo qayb ka ah falalka gurracan iyo tacdiyaadka kala duwan ee ay maalin walba ku kacayaan maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya kuwaasoo had iyo jeer si aan kala sooc lahayn u gumaada bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed ee ku nool deegaanada ay ka arrimiyaan wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ayaa sheegaya in mid ka mid ah gaadiidka maleeshiyaadka murtadiinta oo dad shacab ah ku waxyeeleeyay mid ka mid ah degmooyinka caasimadda gaariga oo ahaa gaari cabdibilaah oo ay la socdeen maleeshiyaad murtadiin ah ayaa mootobajaaj ay dad shacab ah saarnaayeen ku jiray xaafadda suuqa beerta ee degmada waaberiya ee magaalada muqdisho laba gabdhood oo mootada la socday ayaa mid ka mid ah waxaa soo gaaray dhaawac culus halka midda kale ay suuxday kadib markii jug culus ay gaartay mootobajaajta ayaa gebi ahaanba goobta ku burburtay iyadoo darawalkii mootada uu si dirqi ah ku badbaaday waxaana labada qof ee ku waxyeeloobay la geeyey mid ka mid ah goobaha caafimaadda ee muqdisho gaadiidka maleeshiyaadka murtadiinta iyo kuwa kufaarta afrikaanta ayaa dhowr jeer sidan oo kale dad shacab ah oo lugeynayay iyo kuwo kale oo gaadiid la socday ku jiiray gudaha iyo duleedka magaalada muqdisho mahadsanid marwaan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa xabashada etoobiya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga baay wararka naga soo gaaraya degmada diinsoor ee gobolka baay ayaa sheegaya in ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta etoobiya ee degmadaasi oo ka mid ah goobaha cadowga allaha uu dowlaanka kaga sugan yahay wilaayada baay ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya dagaalka oo ah mid laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa dhawaqa rasaastiisa laga maqlayay xaafado iyo deegaano aada uga fofog degmada diinsoor tiro dad shacab ah ayaa dhimasho dhaawaca ku noqday shil gaari oo ka dhacay gudaha dalka jabuuti sida uu warbixintan inoogu hayo cali aadan cabdulaahi caliyare wararka ka imaanaya dalka jabuuti ayaa ku waramaya in ku dhowaad toban ruux ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen shil gaari oo ka dhacay mid ka mid ah magaalooyinka ku yaala dalkaasi ilaa saddex ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen shan kalena ay ku dhaawacmeen shilkan oo ka dhacay magaalada tajuura ee dalka jabuuti shilkan ayaa yimid kadib markii gaari ay saarnaayeen toban ruux uu ka baxay waddada taas oo keentay inay dhintaan saddexdan ruux oo uu ku jiray darawalkii gaariga islamarkaana ay dhaawacmaan shan kale magaalada jabuuti ee caasimadda dalka jabuuti ayaa loo qaaday shanta ruux ee ku dhaawacantay shilkan gaari gaariga shilka galay oo noociisu ahaa kuwa raaxada ayaa ka yimid gobolka obeg ee dalka jabuuti waxaana saarnaa toban ruux oo rakaab ah wadooyinka mara gobolada waqooyi ee dalka jabuuti ayaa lasoo warinaya inay yihiin kuwo ku teesan dhul buuraley ah taas oo halis gelin karta gaadiidka isticmaala wadooyinka ku yaala goboladaasi
waad mahadsantahay caliyare wilaayadii islaamiga iiraan ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka maleeshiyaadka murtadiinta haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya yaasir maxmed cabdi maxamed cali waa askari ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta oo isagoo taayib ah lagu soo bandhigay wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan askarigani ayaa ka tirsanaa maleeshiyaad murtadiin ah oo lagu soo tababaray dalka itoobiya wuxuuna askarigani qayb ka ahaa maleeshiyaad fara ku tiris ah oo si dirqi ah kaga badbaaday weerarkii taariikhda galay ee deegaanka cusweyne waxaana hadda askarigani isagoo taayib ah lagu soo bandhigay degmada buqa qable ee xarunta wilaayada hiiraan markii towbada loo qabtay kadib ayuu taa'ibkani waraysi gaar ah siiyey warbaahinta islaamiga al andalus magaciisa saddexaad waa cabdi maxamed cali waxaa waxaa lagu soo tababaray dalka etoobiya dalka etoobiya laga soo tababaray saddex bilood oo tababar aan lagu siiyey cusweyna leegii waa lasoo kala orday marka aniga waxaa soo galay wilburta soo galay wilburta markaa soo galay ayaana joogay wilburta marka ayaan joognaa haddana waa kasoo tagay asalka hore wilburta ka raacay camaraana lagii camar markaana lagii etoobiya noola qaaday hurus xeral waxaan tababara ah kii magaciisii ah etoobiyaan anshiiqaan noo imaaday dalka etoobiya maalinkaas markaas marka uu tababarka noo soo xiray waa noo imaayey waxaa noo sheegay xamaraa nilgeynaa xamaraa joogaysin camal iyo waxyaabahaasoo dhahay markii dabeetana cusweyna noola waday hosweyn dagaalka marka usoo dhacay aan kasoo baxsan aniga qaabka waxuu ku dhaceen horta waxaa qaabka waxaa waaye waxaanu lagu soo galay qaraxyaanu lagu soo galay dagaalka sidoo ku dhacay waa lakala duda marka nin kastaba naftiisa noqotay ceel dheer aa tagnay inaan iska shaqaystaa rabaa marka waxaa baaqu diraya qof kasta macnaha inuu kasoo tago maalaha utaabadkeena maanta boqdaa joogaa hiiraan marka tirsan walaayada si fiican ay isu dhaweysay muddooyinkii u dambeeyey waxaa si aad ah usii kordhayay askarta taayibinta ah ee kasoo baxaya safka murtadiinta kuna soo biiraya safka muslimiinta kuwaasi oo si isdabajoog ah u soo gaaraya maamulada wilaayaadkii islaamiga mahadsanid yaasir maktabka dacwada wilaayada islaamiga gedo ayaa dowlo diini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayadaasi faahfaahinta warkan waxaa eegaya walaalka casaam carafaad dowladan diiniga ayaa loo qabtay bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan deegaanka ilbeete ee hoostaga degmada baardheere ee wilaayada gedo iyadoo ay socotay dowladdan muddo afar maalin ah ayaa waxay ku qaateen duruus kala duwan waxaana loo qabtay ganacsatada deegaanka macallimiinta madaarista qur-aanka odayaasha dhaqanka deegaanka ilbeete qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay dowladda oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey sida ay uga faa'iidaysteen dowladda may baa qaadanay in dowlo muhiim leh oo cajiib leh oo kumid ah ganacsigii tuulada ilbaato anoo kumid aha walaal dowladaas may baa qaadanay kuma tahay tay ilaahay baana ka macdi suma magaa bacdisha malaayida oo geedka dowlu hanin agaasinti gaar ahaan gobolka gedo khaali wanaag iyo oo magaashanaate macadinu jabal yaate alxamdulilah unoo ka faraxsanaa oo weli aan rajeen maarkasta inay dowladaas dowlada madanin furo dowlo afar bere socod ee arrimaha hadde oo dowlaadka ah onani akhi sidoonan ka buraarignay maalinkaas ambaan walaayana maalinkaas ineel dul jirnay eediheedaan kasanaasanna waanan kama hadnagaana ilaahay may warsadaane ini gaalada ilaahay muslimiinta isku yimi taasa ilaahay warsadaan insha allah aan umagaaga imaal maxamed oona ka tirsan macallimiinta deegaanka ilbaad dowlanin oo afar maalmood dowlaad iyaga kusaabsanaysay al-amaana iyo culuum al-qur'aan ilaahan kama hadnagaan marka koowaad marka labaan dadkiya oo ha abaabulay intii dowladanin gobol ama oo magaaya maxamed axmed ibraahim oo roogo elbaati oo deegaankii roogo odayaashii kumid ah horta ilaahay mahadsan ma haynin socotee dowro afar beri awa haynin socoti yallahii nin suuri geliye mahadsan cashiradii saalkani nin akhyaar may kumid ahaa kitaabu tawxiid fikhi siire ammaanada culumadana jazaakum allahu khayra lana dowraadka biyahayaan hamihii maalambe biyahayaan odayaasha deegaanka maka kooban ganacsatada ardayda dhalinyarada ganacsatada xamaaliyaalka sawaanleyda mootolayda dhammaan shirqaanleyda wala dhaafaa male dhammaan muruqmaal waliya deegaanka dowlad oo kala kala duwan yaa ku socdaan macalimiintana jazaakum allahu khayra lana daal badan iyo dadaal badana diyaahayaan wajazaakum allahu khayra lana iyon insha allahu tacaala maktabka dacwada wilaayada islaamiga hegado ayaa ahmiyad gaara siinaya sare u qaadida heerka waxbarashada bulshada ku dhaqan degmooyinka deegaanada wilaayada gedo mahadsanid cazaam munaasabad dib loogu howlgelinayay iskuulka al anwaar ayaa ka dhacday degmada jilba wilaayada jubbada dhexe cismaan axmed uubow ayaa warbixinta warkan haya kadib muddo ay fasaxa sanad dugsiyeedka kaga maqnaayeen ardayda ayaa mar kale dib loo furay iskuulka alanwaar ee magaalada jilib kaas oo ay dhigtaan ardayda ugu badan ee degmada munaasabadii dib u furista iskuulka ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka macalimiinta iyo ardayda iskuulka waalidiinta odayaasha dhaqanka degmada culimo iyo mas-uuliyiinta wilaayada intii lagu guda jiray munaasabada furitaanka ardayda ayaa soo bandhigay qaar ka mid a culuumtii ay ku barteen madrasada العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعلم بكل ما تحتاجه الأمة الإسلامية في مسيرتها لتواكب بحضارتها مع تمسكها بأصول عقيدتها وتعاليم دينها ألم تقرأوا قوله سبحانه أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى وقوله جل وعلا وقل رب زدني علما وقوله سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقوله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات كذلكم كان رسولكم صلى الله عليه وسلم وهو المعلم الأول قدوة حسنة في هذا المجال waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo isagana munaasabada ka hadlay ayaa waalidiinta kula dardaarmay in ay caruurtooda kula dadaalaan waxbarashada halka uu waalidiinta kalena ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan fursadda waxbarasho ee madarasada al anwaar oo lagu dhigto lacag la-aan waxaana laga rabaa marka insha allahu tacaala inta ay ka gaarayaan isku filnaasho inaan sidaa isu garataagno hadduu ilahay idmo inaan sidaa isu garataagno waalidkana waxaa laga rabaa inuusan ka caajisin waxaan rabnaa insha allahu tacaala waalidiinta waxaan leenahay ardada aan waxbarashada ku jirin iskuulka hala keeno waxbarashada ha lagu soo dara fursad iyaad maanta haysataan qarashna idinkagama baxayo ardaygaa u soo diyaariya inuu waxbarto halka uu iska fadhiisan lahaa gidaarada waqti ku dhamaysan lahaa wiilasha iyo gabdhahooda markay waxbartaan yay ummaddan anfacayaan waadna garanaysaan ilaahina subxaana wa tacaala in badan iyuu qur-aankiisa ku ammaanay dadka ahlulcilmiga cilmigu sidiisaba qofka daraja u yeelaa korbuu u qaadaa qof walba oo inaga mid ah ha ku dadaalo owlaadiisa oo ilaahay ku irsaaqay inuu waxbaraha ku dadaalo insha allahu tacaala qaar ka mida waalidiinta ayaa iyagana dhankooda ka hadlay munaasabada waxaa loo baahay haddaan waalidiin nahay inaan ku faraxno ardadayna sax laakiin anakan hee ila maxaa yeelay tiisi berri asiga tiisi wax u taraya biidin illa adna uu ku taraya maxaa yeelay qofka hadduu dhinto oo waalidka sadaqa jaari waxaa ka mid ah cunugiisa ayaa ka mid ah u soo dacaynaya gadaashiisa laakiin adigana maxaa lagaa rabaa inaad wax barato carruurtana iyo anakaba waqti aan yeelana carruurtana way waqti ay leeyihin carruurtana waa inaan ku ogaano aqoontooda iyo dugsiga iyo macalinka dhexdii inaysan ka bixin
ugu dambayntii askar ka tirsan dowladda kaafiradda xabashida etoobiya ayaa nolosha lagu qabtay tiro kalena waa lagu dilay kadib dagaal culus oo ka dhacay waqooyiga dalkaasi cabdiqaani maxamed ayaa si ambaqaadaya wararka ka imaanaya mandiqada sekotrah ee waqooyiga itoobiya ayaa sheegaya in boqolaal ka tirsan ciidamada itoobiya ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen weeraro laayaan ah oo ay qaadeen maleeshiyaadka jabhadda faano ilowaraadyo ayaa sheegaya in mucaaradka amxaarada ay hareereeyeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada federaaliga kadibna ay maxaabiis ahaan u qabsadeen ku dhowaad boqol askari warbaahinta taageerta jabhadda faano ayaa sheegtay in gacanta lagu dhigay boqol askari oo ka tirsan ciidamada federaaliga etoobiya kuwaas oo badankood kasoo jeeda qowmiyadda oromada muuqaal lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay mucaaradka oo dareerinaya ciidamo ka tirsan milatariga etoobiya balse aan waxhub ah wadanin ciidamada maxaabiista noqday ayaa ka muuqday diifta dagaalka abiy axmed oo ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda adis ababa ayaa diiday inuu wadahadal la galo kooxda fallaagada amxaarada wuxuuna taas beddelka doorbiday si wadida dagaalada aadka u culus ee galaafatay nolosha kumanaan kun oo qof oo etoobiyaan ah walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waanag intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horaysana waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu